taysir aad baad u mahadsan tahay degmada taleex ee gobolka sool waxaa ka jirta xaalad biyeyari oo aada u daran taasoo saamaysay dadka deegaanadaasi degan waxaana biyeyaraantani deegaankani ka jirtay bilihii ugu dambeysay ay aada uga soo dartay markii dadka deegaankaasi ay noo sheegeen in xaaladda biyola-aantu ay aada usii adkaatay kadib markii ay gureen ilihii dadkaasi biyaha ka heli jireen ee booyaduhu uga soo dhaamin jireen sida ay noo sheegayaan dadka deegaankaasi degmada taleex gudaheeda iyo tuulooyin hoos yimaada biyola-aan ayaa saameyn ku yeelatay dadka deegaanadaasi degan degmada taleex gudaheeda waxaa ku yaalay laba ceel oo ay dadku ka cabi jireen oo lagu kala magacaabi jiray taleex dheere iyo taleex yare ceelka taleex dheere dadka deegaanku waxay noo xaqiijiyeen inuu gebi ahaanba guray oo ay sameeyeen isku dayo ay doonayaan inay ceelkaasi ku qodaan si ay biyo uga helaan laakiinse taasi way u suuroobi weyday waxa keliya ee dadka magaalada taleex gudaheeda degani ay biyaha ka helaan ayaa waqti xaadirkan ah ceelka lagu magacaabo taleex yare oo isna biyihiisu ay sheegeen inuu gabaabsi yahay biyola-aantu guud ahaan gudaha magaalada taleex ayay saamaysay waxayna sidoo kale biyola-aantaasi ka taagan tahay tuulooyin hoos yimaada degmada taariikhiga ah ee taleex oo ay ka mid yihiin deegaanada dhumay qowlo canani laabaas iyo sidoo kale gebidheero tuulooyinkaas oo dhan gebi ahaanba ilihii biyaha ee dadka deegaankaasi degan ay biyaha ka heli jireen ayaa kuwana hore u go-een kuwana iminka ay gabaabsiiyiin marka marka faaraxow muddo intee la eg ayay biyiyarida ka jirtaa deegaanadaas taysir waxaa jiray in bilihii ugu dambeeyey ilaa saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ay biyola-aantu deegaanadaasi ka jirtay oo celashu soo biyayaraynayeen marba marka ka dambaysa laakiinse labadii toddobaad ee ugu dambeysay qayladhaan xooggan ayaa kasoo yeedhaysa odayaasha deegaanka oo aanu xidhiidho kala duwan la samaynay waxayna sheegeen in gebi ahaanba ay waqti xaadirkan ilihii biyuhu ku dhow yihiin in ay go-aan celasha qaarkoodna ay go-een deegaanada marka faarax maxaa ugu wacan baa la leeyahay hadda xaaladdu inay heerkaas gaarto waxa ugu wacan xaaladda abaarta oo deegaankaasi muddo sanada ah ka jirtay dadku waxay noo sheegeen muddo toddoba sana ah in xaalad abaareed ay deegaankaasi ka jirtay muddo laba sano ka horana dadkii xooluhu u hadheen ay deegaanadaasi isaga hayaameen dadka deegaanadaasi ku hadhayna ay yihiin dadkii tuulooyinka deganaa iyo dadkii xooluhu ka dhammaadeen iyo dadkii maatada ahaa ee dadkii xoogga ahaa xoolaha wixii u hadhay ay deegaano ku yaala gobolka sool siba degmooyin hoos deegaano hoos yimaada degmada xudun ay xoolihii ula hayaameen marka waxa ugu wacan waa xaaladda abaarta oo wakti dheer deegaankaasi ka jirtay oo toddoba sano gaadhaya waxayna marba marka ka dambaysa sii adkaanaysay helista biyaha waxaana markii hore deegaanada biyaha looga keeni jiray deegaano ku dhow dhow tusaale ahaan oo kale waxay odayaasha deegaanku noo sheegeen deegaanka dhumay oo kale oo ay ku nool yihiin qoysas tir ahaan ka badan saddex boqol oo qoys in biyaha looga keeni jiray deegaan lagu magacaabo xalin oo u jira ilaa soddon kilomitr deegaanadaasina ay iminka biyaha laga helayaa gabaabsi yihiin sidoo kale deegaanka qowlo oo kale oo ay ku nool yihiin ilaa afar boqol oo qoys waxaa biyaha iminka ay helaan looga keenaa deegaan lagu magacaabo dhanaan waxaana foosada biyaha oo kale ay ku helaan shan dollar laakiinse berigii hore ee muddo saddex bilood ka hora dadku waxay ku heli jireen wax ka yar hal dollar maadaama ay ceelasha biyaha looga soo dhaamin jiray ay u jireen wax ka yar toban kilomitr marka xaaladda ugu wacan in biyola-aantu deegaankaasi ka jirto waa xaaladda abaarta roobkaoo kale tusaale ahaan goormay ugu dambeysay muddo odayaasha deegaanka oo kale waxay noo xaqiijiyeen muddo toddoba sana ah in aan wax rooba ka di'in deegaanada taleex hoos yimaada taasina ay ugu wacan tahay in ay ceelashiina dowraan biyaha ceelasha weli laga helayaana ay noqdeen kuwa dhadhankoodu isbedelo oo sidii marka dadka aad la hadashay tusaale ahaan faaraxow dadka aad la hadashay xiriiradaad la samaysay xogogaalka u ah xaaladda hadda taagan maxay kaaga sheegeen dadkaanu xidhiidhka la samaynay waxaa ka mid ah cabdikariin diiriye jaamac oo ka mid a odayaasha degmada taleex waxa uu nooga warbixinayaa xaaladda biyola-aanta ee deegaankaasi ka jirta iyo dadku siday haddeer waqti xaadirkan biyaha ku helaan iyo deegaanada biyaha looga soo dhaamiyo waxaa hadda ugu khatarsan ugu muhiimsan waxa weeye biyola-aan baa ka jirta ceelashii jiraaga ahaa oo qaymilo goday qaymilo gabaabsi tahay sida dooxooyinka dadku yaalay oo waxa weeye deegaanka ahaa hooyadaa laftii waxyaasha kasoo dhaamin jireen baa waxaan galeen waxaa ay dawaiyiin iyadoo dhulka marka hore la yaalay waxaa dhul oo maro ah oo dawladuhu dawla biyaha dadka u keeni jireen ceelasha biyuhu dawladuhu kasoo qaadi jireen oo markaa yareeyey marka waxay noqotay qofkii jirsanaa ama haddii gooda biyaha aysan kareen inay biyihi ku kacaan oo ku qaaligaroobaan marka duruufahaasaa jira cabdikariin diiriye jaamac sida uu sheegayo xaaladda biyola-aanta deegaankaasi ka jirta ayaa ah mid aada u adag waxayna dadku sheegayaan in biyola-aantu ay muddo soo jiitamaysay dadkana ay saameyn xoogan ku yeelatay dadkuna ay yihiin dad aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha ay booyaduhu deegaanada fogfog biyaha ugaga soo dhaaminayaan marka marka faaraxow degmada taleex iyo deegaanada hoostaga ee gobolka sool wax gurmad ah ma la gaarsiiyey ilaa hadda ama hay-ado ama cid kaleo ka howlgasha meesha ma jiraan odayaasha deegaanku sida ay u sheegeen radio ergo ma jirto wax gargaara oo deegaanadaasi ay heleen dadkaasi waxayna jiray inay baaqiyo kala duwan ay u dirayeen hay-adaha gargaarka oo ay kaga codsanayeen kaalmooyin kala duwan ha ahaato raashin iyo biyodhaamin iyo daawooyin laakiinse waxay odayaashu noo sheegeen in aysan jirin wax gargaara oo dadka deegaankaasi soo gaadhay maxay u sababeeyeen arrintaas inuusan gargaar soo gaarin sababaha ugu badan ee odayaasha deegaanka iyo dadka deegaanku ay noo sheegayaan inaysan dadkaasi gargaar u helin waxaa kowka magaalada taleex iyo deegaanada hoos yimaada oo gobolka intiisa kale ka fog wadooyinkuna ay yihiin wadooyin aan wanaagsanayn iyo sidoo kale hay-adaha oo aan deegaankaasi inta badan saameyn badan ku lahayn oo aan aada u soo gaadhin aad baa u mahadsan tahay faarax dubbad wariyaha rediyo ergo ee gobolka sool oo aan ka wareysanaynay xaalad biyo yari oo ka taagan degmada taleex iyo tuulooyin hoostaga oo gobolka sool ah